Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka furtay wada-tashi ku saabsan ansixinta hagaha la qabsiga cimilada ee hababka casriga ah ee wax soo saarka xoolaha. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay maamul goboleedyada iyo hay'adda WFP, Agaasimaha Waaxda Maamulka iyo Maaliyadda Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowladda Soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay shirka.
Shirkeenna wuxuu daaran yahay aqoon isweydaarsiga lagu gorofeynayo ansixinta hagaha la qabsiga cimilada ee habka casriga ah ee wax soo saarka xoolaha. Waxaa ogtihiin in runtii aanu maaragtay xoolo dhaqato nahay dadkeennanu ay yihiin dad reer guuraa ah sanooyinkan dambena ay cimiladu saameyn ku reebtay oo runtii qaababka cimilada ee aan la saadaalin karin ee sababtay nabaad guurka iyo abaaraha soo noqnoqda iyo daaqyarada iyo roob yarada iyo dhibaatada heerkulka oo kor u kaca iyo oo taasoo xoolihii maaragtay wax soo saarkii iyo noloshii dadkaba dhib ku noqotay ayaan rabnaa maaragtay inaan maaragtay maanta buuggan oo runtii wasaaraddu ay juhdi gelisay iyadoo maaragtay ay ka taageertay hay-adda WFP Dhanka kale, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug Saleebaan Maxamed Saalex oo ku hadlayay afka maamul goboleedyada dalka ayaa ka hadlay muhiimadda hagaha uu leeyahay dadka iyo xoolo dhaqatada.
runtii madashan waa madal aada iyo aada u qurux badan oo si wanaagsan loo soo diyaariyey Eh, waana madal looga hadlayo eh, hagaha isbeddelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelatay xoolaha iyo wax soo saarka xoolaheenna runtiina arrintaasina waa arrin muhiim ah oo mar walba eh, in lagu wacyigeliyo dadka stakeholderska ah oo ku xiran xoolaha iyo arrimahooda lana gaarsiiyo dadka baahida gaarka u qaba arrintan si ay ula socdaan Ugu dambeyn, Maxamed Sani Dalmar, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xanaanada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo koobay faa'iidada hal-qabsigu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed.
in khatarahaas sidii ay ula falgeli lahaayeen u maamuli lahaayeen oo khatarahaas uga uga maaragtay xal ugu heli lahaayeen baa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay-adda w f b oo waxay iska kaashadeen in la develop gareeyo ama la sameeyo tuse khatarahaas yareynayo oo hortiina yaala maanta ujeedaan oo lasoo bandhigayo eventigana muhiimadda ugu weyn ay tahay in gaadhkaas laydinla wadaago si guud gaadhka wuxuu ka hadli doonaa waa climate eh, smart livestock management practice sidee khatarahaas livestock la xiriira oo dadkeena xoololeyda ah markii dhibaatadaas oo kaleynta iyo disaasterkaas uu dhaco sidee loola falgeli karaa meeshaasay ku caddahay muhiimadda marka meeshaan aan u wada fadhino maxay tahay waa la dhihi karay in maaragtay buuggan dad khubaro ah ka soo shaqeeyay sidiisa aan ku laqno